ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobolada jubbada hoose shabeellaha hoose banaadir iyo hiiraan qarax ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan xarunta ciidamada asluubta ee magaalada muqdisho ee u dhow iskoyska ex control afgooye ee muqdisho weerar toosana waxaa lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin agagaarka ex control balcad ee isla magaalada muqdisho dhanka gobolka hiiraan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa qarax waxay la beegsadeen ciidamo oo ku sugan bariga magaalada beledweyne geesta kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan janaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dhanka gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay weeraro ka dhana ciidamada kenya waxaa la weeraray farsimaha ciidamada kenya ay ku kala leeyihiin kulbiyow iyo weliba cabdalla biroole ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa jihooyinka lagu duwan waxay ka weerareen kenyaatiga fariisimahaasi ku sugan diryaanka hubka ayaana muddo laga maqlayay weerarka kenyaatiga lagu qaaday ee cabdalla biroole ka dhacay waxaa barbar socday weerar kale oo lagu qaaday ciidamada maamulka jubbaland ee kenyaatiga halkaa jooga garabka u ah dhanka dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysataan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay mar kale weerar toosa ku qaadeen ciidamada kenya ee ku sugan qorof xaraar oo gobolka wajeer ka tirsan dhowaanayay ahayd marka halkaasi weerar toosa ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaadeen ciidamadii dowladda federaalk uga dhaawacmay dagaal barraad ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa la dhigay isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalk kuwa oo xarakada shabaab almujaahidiin ay dhaawacday ayaa waxaa loo qeybiyey isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho kuwa oo lagu daweynayo wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka xasan xuseen xaaje ayaa ka soo muuqday mid ka mid a isbitaallada asiga oo ku foorara askarta oo dhaawacyo oo qaba islamarkaana wejigiisa murug laga dareemayo wasiirka ayaa waxaa booqashadiisa ku weheliyey xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka ah dagaalka oo ka dhacay deegaanka warciise ee bari ka xiga magaalada jowhar iyo nawaaxigiisa ayaa waxa uu sababay dhimashaya dhaawac badan oo soo gaartay dowladda federaalka ciidamadeeda tirada dhimashada ee ciidamada dowladda federaalka ayaa sii korortay iyadoo halkii marka hore siddeed iyo toban ahayd iminka gaartay kow iyo labaatan askarta la dilay waxaa ka mid ah saraakiil uu ku jiro gaashaanle maxamed cabdi waaxid kaasoo si weyn dalka iyo dibadda geeridiisa looga hadalhayo dhaawacyada ciidamada dowladda federaalka ee dagaalka wax ku noqday ayaa la sheegayaa ugu yaraantii inay gaarayaan afartan iyo laba walow ay suuragal tahay in intaa ay ka badan yihiin ciidamada dowladda federaalka ayaa dib u gurasho sameeyey ka gadaal markii xaajadu ay ku adkaatay meydadka afar dhallinyar ah ayaa laga helay xeebta liido ee magaalada muqdisho halka mid kalena weli lala yahay sikriye cumar ayaa inoo faahfaahinaya